إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad haweennimadan ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dagaallo khasaaro dheliyey ayaa shalay iyo maanta ka dhacay magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag masjidka ugu weyn ay ku dukadaan soomaalida ku nool waqooyiga dalka maraykanka ah ayaa la kulmaya cadaadis amni oo uga imaanaya dadka nasaarada ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa tilmaamay in fadwadii ay soo saareen wadaadaha u fadwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalka la qaadan waayey dowrad diini ah ayaa loo soo xiray darawallada gawaarida kadib munaasabad ka dhacday degmada saakow mas-uul ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay habboon tahay in dowladda federaalka dib loogu soo celiyo cunaqabateyntii hubka آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan dagaallo khasaare dheliyey ayaa shalay iyo maanta ka dhacay magaalada cerigaawo ee xarunta gobolka sanaag faahfaahin ku aadan warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh dagaaladaana u dhexeeyay maamulada kale ah somalilan iyo s c khaatumo ayaa shalay oo maanta ka kala dhacay magaalada cayrigaabo ee xarunta gobolka sanaag in ka badan shan iyo toban ruux oo u badan dhinacyada dirirta udhexaysa ayaa ku nafwaayay dagaalada dib uu qarxay magaalada ceyrigaabo oo ay isku haystaan labada maamul waa somalilan iyo s c khaatumo halka ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan magaalada ceyrigaabo ee xarunta gobolka sanaag waxaa ka bilowday barakac ay samaynayaan dadweynaha ku nool magaalada kuwaasoo ka fogaanaya dagaalka u dhexeeya labada dhinac ee isku haysta magaalada ceyrigaabo hubka ay iswadaarsanayaan maamuladan ayaa lasoo werinayaa inay sababeen inay debqabsadaan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada ceyrigaabo ee xarunta gobolka sanaag masjidka ugu weyn ay ku dukadaan soomaalida ku nool waqooyiga dalka maraykanka ah ayaa la kulmaya cadaadis amni oo uga imaanaya dadka nasaarada ah faahfaahin ku aadan warkaasi waa kan mubaarak cumar masjidkan oo loogu magacaabo abuubakar sadiiq ahna masjidka u weyn ee ay ku tukadaan soomaalida ku nool waqooyiga dalka maraykanka ayaa wajahaya cadaadisyo dhanka amniga uga imaanaya dadka nasaarada ee u dhashay maraykanka iyadoo ay sare u qaadeen weerarada iyo naceebka ka dhanka islaamka iyo ehelkiisa ayaa tani waxay keentay in la joojiyo dhammaan duruustii ka socotay masjidka dadkuna salaadaha ay tukadaan iyagoo baqaya oo feejigan maamulka masjidka abuubakar sadiiq ee ku yaala gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneabolis ayaa ku dhawaaqay in la hakiyay duruustii ka bixaysay masjidkan iyagoo ugu baaqay dadka jamaacadaha inay taxadaraan booliiskaana soo wacay waqti dambe ceshay markii la tukaday ceshay kadib u leeyahay nin baa soo geliyay social mediaha rasaasaan ku furaya waa rifalkaygaan u qaadanaya dadka masaajidka ku tukanaya abubakar dadka joogo shalayna nin caddaan aha yimid oo meelahaanu kalgalay mas-uushii maaha ridda adigu waa laga celiyay waa la celiyay markii dambe meesa warkiisana waa loo gudbiyay booliiska marka saasaa maanta waxaan u fasaxnay ardadii marka cilmaheenna say sayf u ahaadaan maaha micnaheeda in dadka la cabsi gelinaya lakiin wax cilmaheenna say sayf u ahaadaan qof kastoo soo galaayana markaad soo gelayso kolle iska fiidha qofka kula socdo qof shuud ku soo galaya iska ilaali waa inaad taqaana qofka soo galaya insha allah si kastaba ahaatee yurub iyo maraykan waxay dagaal kula jiraan diinta islaamka waxaana marar badan weeraro laayaan oo dad badani ku dhinteen ay fuliyeen muwaadiniintooda kuwaas oo uu dhaga nuglaaday daleecanta siyaasiyiinta reer galbeedka ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa tilmaamay in fadwadii ay soo saareen wadaadaha u fadwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalka la qaadan waayey tafaasiil ku aadan warkan waxaa soo jeedinaya farxaan cali
xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa isagoo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayuu ku sheegay in la qaadan waayey fadwadii ay soo saareen wadaadaha ay iyagu shiriyeen laguna tilmaamay fadwadooda inay tahay mid qaldan wuxuu intaa ku daray in dadkii oo dhammi ay u qulqulayaan deegaanada wilaayaadka islaamiga ee ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay in marka laga yimaado bulshada caadiga ah sida culimmada ganacsatada iyo qaybaha bulshada ay xitaa maxkamadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab u cadaalad doontaan saraakiil ka tirsan dowladdiisa marka sabab keeni karta inay saddex boqol ka badan oo culimada ta isu timaado soomaaliyeed oo ay ka yimaadaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa fatwooyin ay soo saaraan in la qaadan waayo oo la yidhaahdo fatwadan sax maaha waxay la mid tahay in aayadihii la qaadanaya in axaadiistii inaynu maaragtay aynu ka maaganayno ayay ayay u eg tahay marka horta aan waxaan qabaa aniga caqligeenu dib aan ugu noqono haddaan soomaalin ah saraakiil baa la sheegaa ay u yeelaan inuu warya oo tegi iska dhaaf ganacsadoo muskila iska dhaaf saraakiil baa la sheegaa tegi oo maxkamadahooda tegey
xukuumadda villa soomaaliya ee fadhigeedu yahay muqdisho ayaa qabta in mujaahidiinta al-shabaab aan looga adkaan karin dagaal militari balse ay qasab tahay in dhanka fikradda lagala dagaalamo ayadoo taa laga duulayo ayaa dowladda federaalka waxay dadaal dheer ku bixisay sidii loo dhisi lahaa culimo huwan magac diineed waxaana hadda muuqata in dalku ay ka jiraan culimo badan oo ka dab qaadata shisheeyaha iyo dowladda federaalka sidaba lagu arkay muuqaallo ay horay u baahisay mu'asasada garabka warbaahineed ee mujaahidiinta al-shabaab isku soo wada duuba dadaalkii ay dowladda federaalka ku bixisay culimmadaasi ayaa iminka u muuqda mid wakhtigiisa ka soo dibdhacay bulshaduna ay wada fahmeen farqiga u dhexeeya xaqa iyo baadilka dowlad diini ah ayaa loo soo xiray darawallada gawaarida ah kadib munaasabad ka dhacday degmada saakow munaasabad ka dhacday degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey dowlad diini ah oo socotay muddo bil ah taas oo loo soo xiray gaadiidleyda ku dhaqan degmada iyadoona goobta munaasabadu ka dhacaysay ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada kalimaad muhiim ah oo lagula dardaarmayay gaadidleyda kasoo jeediyey malaaqbiyey axmed oo ah malaaqa guud ee beesha macali weyne iyo nabadoon cabdulaahi ansaari marka ikhwa doorka aan joogno door lagu daro caalamka meeshuu maanta marahaya waad ogtihiin baabuurka keliya aan lagu ekaanine fikirka inta kor loo qaado maskaxda la xoojiyo ummaddan in wax laga bedeli kara la isku dayo adinkaaba ummaddii dhex socde baabuureeyow ummadda mas-uuliyadda aad u haysaan waa mid xajmigeeda bayna sharqi walqarbi uu yahay haddii ilaahay idin tuso ood ka milib keentaanna wax weyn oo weyn oo weyn baad bulshada ka bedeli kartaan adinka keligii mas-uuliyad adag ay saaran maanta kuwaad qaadaysaan beri kuwa kale ad qaadaysaan maalina kuwa qaadaysaan marka ugu horraysa horta rikaabka aad qaadaysaan inaad rag iyo dumar kala ilaalisaan gaariga ciriiri waa mararka qaarkood in la saddex geliyo ma bannaano ilaah loo qabsa midaas gaariga marka uu safarka dhaqaaqayo inaad adkaaru safar akhrisaan dadkan aad u sheegtaan oo tiraad adkaaru safar hala akhristo maxaa yeelay waxaad saaran tahay bir waaye waxaad maraysid waa waddo wax kasta ayaa ku qabsan karo haddii aad adkaaru safar aa akhrisid shil iyo wax dhibaata ma arkaysid bulshadana inaad u sheegtaan idinkan aad adkaaru safar akhrisaan weysadan aad ku dadaashaan
sidoo kale waxaa isna dhankiisa hadlay suldaan shucayb yunis oo ah suldaanka beesha shiikhaal isagoona darawallada u dardaarmay inay noqdaan dad ducaad ah oo bulshada gaarsiiya waxyaabihii ay barteen lan walba oo meelan fadhiya qiimo ka fadhiya ogaada lan la yace majara lan la riyaahayona majara kulligaanan ducaada anna ilaahay dardiisaanaan anna weli inta ku qaadanoona insha allahu tacala maclimiinta ilaahay khayrsiya dadaalka iyo biyeena xaafado kalanaga noo xaafado horta ku bilownay qof walba qofka saaxiibshiyey ee deersiyey fal yuballiq shaahida cala alqaa'iba rasuulka sal alla slam dardaartiisahay kan reegow ka moqon deersi waay dad ka moqon deersinoy meelinku moqon walama ban kuwar qobno hab aad deersiyo isu dheega isuna koo kale deersiya taasee dardaarninga ugu dambeyntii waxaan codbaahiyaha warbaahinta alfurqaan la dhex qaadnay qaar ka mid ah daraawaladii dowladda loo soo gebagabeeyey iyagoona soo bandhigay qayb ka mid ah waxyaabihii ay barteen intii ay dowladdu socotay magacay waa abshir maxamed keerow waxaana joogaa degmada saako dowladdu waxaan ku qaadanay sida tafsiirka qur-aanka maxaadirooyin oo dowladda barbar socotay intaas waa ku qaadanay duruusta waxyaaba ka mid ah hadaa idin akhrin waxaan kugu bilaabay suuratulkaafiruun nu tafsiirinaya insha allah hadii laa yidhahda bismillaahi marka hor maba kale magaca ilaahay arraxmaan ali naxariis guud naxariistay muslim gaalab ignaxariis arraxiim gaar ahay mu'miniinta ignaxariis qul nabi maxamedow yaa ayuha alkaafiruuna gaaloy laa acbudu ma caawidow maa tacbuduuna walaysan caawidaasan walaa antum isiigni mihiidin caabiduuna aanu caawidow oo maa acbudu walaana caawidow magacayga waa awiw cabdiraxmaan waxaan ku suganahay degmada saako waxaa noo soctay dowro muddo bil ah waxaan ka faa'iidaysanay tafsiir qur'aanul kariim iyo muxaadarooyin kala duwan safarkii iyo salaadii iyo waxyaabo badan aan ka faa'iidaysanay walcasri zamankii aan ku dhaartaye ina alinsaana bini'aadamkii la fii khusrin khasaare dhexdooday ahaadeen ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu alii rasuul u rumeeyeen wa camilu saalixaati camalka wanaagsan la imaadeen wa tawaasaw bilxaqli xaqi isu dardaarmeen wa tawaasaw bisabri haddana sabarki isku dardaarmeen waxaan ka codsanaynaa xilli kasta haddii oo ii sheeg adii aan xilligan camal la gaaro in doorooyinkii iyo wacyigelintii fadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin u dhaha ilaahay in mar walbaba lasoo celceliyo maktabka dacwada ee taabacsan xarakada mujaahidiyiinta al-shabaab ayaa waxaa marar badan sidan oo kale dowlaad diini ah u qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah kuwaas oo kor loogu qaadayo wacyiga diineed ee bulshada si gaar ahna kan degmada saako waxa uu muddooyinkii lasoo dhaafay sare u qaaday sidii bulshada muslimka ah wacyigooda diineed loo xoojin lahaa halka warkan aad kala socotaanna waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan mas-uul ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay habboon tahay in dowladda federaalka dib loogu soo celiyo cunaqabateyntii hubka faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli xili ay kasii darayso musuq maasuqa ay isku hayaan madaxda dowladda federaalka oo majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa sii siyaaday isdabamarinta hubka ay shisheeyaha ka helaan cabdi faarax juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la magacbaxay puntland ayaa shaaca ka qaaday in halis amni oo xoogan ay ka timid cunuqabateyntii hubka ee laga qaaday dowladda federaalka waxa uu tilmaamay in dagaalo siyaasadaysan oo dana shaqhsiyadeed ku dhisan loo adeegsaday hubka ay dowladda federaalka ka heshay shisheeyaha hubkaasna aan lagu aamini karin xukuumadda uu fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxa uu tusaale usoo qaatay dagaalkii raaskamboni oo uu sheegay in dowladda federaalka ay u adeegsatay diyaarad daroon ah sidaasi darteedna ay habboon tahay in dib loogu celiyo cunaqabateynta hubka waxa uu kaloo xusay in dayancafinta ay iyaduna tahay mid aan habbooneen maadaama buu yidhi ay dowladda federaalka ku astaysan tahay kuwa ugu musuq maasuqa badan caalamka marka in cunaqabateynta hubka laga qaadaa khatar baa ka iman karta tii baa dhacday daroon baa laysoo isticmaalay soomaalidana maanta waxaa ka suurtagala nuclear inay soo isticmaasho wixii gacantooda soo gala meesha ay kala joogto waa fafaalaha muuqda waxaana muhim ah in cunaqabateynta hubka oo la joojiyey maaragtay in dib loo soo celiyaa muhim ah hubka iyaga isu adeegsanaya way muuqataa daroon bay isu isticmaaleen wax ka weyna way isu isticmaalayaan bari hadday gacantooda gasho waayo waa dadaan heshiis ahayn oo aan weli soo kala kaban weeye arrintaas marka kheyr mas-uulnima ahdi in lagu degdego daynta cabsinteeda ayaa ah iyaduna kheyr mas-uulnimo kale oo la qaaday waayo dalkaani the most corrupted nation on earth bay ku calaamadsan tahay dalka ugu musuq maasuqa badan ma haysato shuruuc ay ku heshiisan iyo mekaanisa ma haysato heshiis maaha shuruuc ma laha siyaasiyiinta u dhundaloolo arrimaha geeska afrika ayaa sheegay in maamulada ka jira dalka soomaaliya uu midba kan kale ka musuq maasuq badan yahay ayna mar weliba isku diraan qabaa'ilaadka walaalaha ah ee wadadaga dalkeena soomaaliya iyadoona hubkii ay shisheeyaha kasoo qaadeenna ay ku hubeeyaan qabaa'ilaadkaas si kastay ahaataba dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban ayaa hadda isku tilmaamaya musuq maasuq iyadoona maalin weliba eedeen hawada isku marinaya dhegeystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa